koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan waalli maxay ahaayeenniyo maanta dadkan xiiqsana geedka isugu yimi warwar ma heshiin waryaa dhaheen isku war heemiihin wax isuguma kaanya darsane warkaad naga jire xewyaha aryaa waxaannu kaa doonaynaa warkii soonaadeer maxaa naga galay warka somalilam annagaa war ka hayno horta qowdhan isku soona miihin anaase war idiin haaya beryahaan sidii shabaab u tullaan u tageen waxaa soo baxaayey warar yaab leh oo ka soo baxaayey wasiirrada buntland mid wuxuu yidhi dawladda soomaaliyeedaannu ku soo dirta shabaabka midna wuxuu yidhi gobollada dhexaa laga soo dira wixii oo dhan isku soo wada duubo madaxweyne cabdiweli gaas aa shaaribadii uga roogsado shaaribada wax ka jira ma jiraanuu yidhi wasiirradayduna waa hurdeen warku tiri kuteenana looma baahna dawladdana laguma eeday karo gobolkanana looma eeday karo dawladda hadday shabaab soo dirayso ayaa kaa kuwii ku qarxahaayay iska diri lahaay lama dhihi kara taas warkaygana maaha wasiir hurdana warow yidhi loo qaba maayou yidhi oo wasiirradu miyay soo xabaala tooseen war naga tag adaa aakhira toosaya isku war miihine marka cabdiweligaas nin wax og waaya walax weynowna weliba og yahay wasiir war lakufuhu waxa ka fiirsado warka ha ka fiirsado yow xagxagan dadkee war miyay xabaala tooseen baan ku odhiniyow weli lama aasin oo bannaanka mawdku dhooban yahay war reedhaniyow nin weyn oo odada been sheega ayaa taha dawladduna shabaab uma dirin puntland ee waxay u dirtay diyaarado hub sida hubkaasna waxay ka degeen garoowe oo diyaaradahasaa ka dejiyey waxaana lagu talagalay in puntland iskaga dhixiso shabaabka ku soo duulay ee dadka been hub sheeginiyow shabaab dawladdu ma dirin hubbay dirtae aryaa beenta yaxaa kaa galay cabdiweli gaasaa ku joogsada wixii beena war diyaaradahuma baasukayaal bay wadeen maya beebayaal bay wadaan hinda an warkiin waa maqlaayi maanta dhaqankii aan idin siiyahe ceelwaaq waxaa lagu qabta la dhahay lama gebdhood oo khamrifa oo tahriibiyaayan he marka dad tahriibiyaan waa maqli jiriye khamrna tahriibiyaayan macasiya yaaqay gebdhaa kule badeecay keeneen badeeca laga gatmis aliska dhaafo alxaq xaganin aryaa maanaa khamri cunood iga gadahe adinna farta ii gelinagada marawlaydeh war annagu ma tahriibaynee adeer annagu waan isdifaacaynaa qaranka somaalilanna adeer difaac baan ugu jirnaa hadday sidhaahdaan xagga berbera ama xag laascaanood uga soo dhaca ama xagga saylaac mamnuuc waxaan ku nidhi meel walba annagu cer iyo dhulba waan xidhannay heeganna waan ku jirnaa sida buntland oo kale ee layska baaba'saday adeer annagu ma nihin haddaan uba oggolaanno buur baad sheegaysaa bannaanna ha noo galan adeer wareedhaha waxaa maga ogodine kenya waxay tidhi afmadow waxaan ku dilay sagaal iyo toban shabaaba marka nimayahood kenya hadday shabaab dilayso middii ceelcadda lagu dhigay kuma dhacdeene amay dadka shacabka ahaa masaakiinta ahaado meesha joogay amay halakaysa kuwaas guryo badan in madaafiic lagu dhufto oo gubteenna waa maqla laakiin shacabka afmadow allaha ka badbaadiyo oo bilaa adeer kenya xiniya shidayaan cabdiweli gaas wuxuu yidhi shabaab haddaan soo afjaraynaa dawlad iyo gobollana lagu eeday ma xooggaanyaanna isaga dhacaynaa waana runtii war cabdiweligaas inan yaroo hurda adeer ma toosin karo ee ordoo nagala tagniyo beentiyo balaayada adwado adigoo dhan baa been isku sheegee meeshaan uu kala wada addi kale gacan baa idin qaadaya adigu boqodaadaad ka sheegayso beente naga wadwadya
war difaac baan ku jirnaa ordoo nagala taga nacsimada qabri tahriibaa noo keenteen maanta saa joogteen waryaanaan indhaha idinkala soo bixiniyow